xafladda lagu daafurayay macadka asaar oo ah macadkii ugu horreeyey oo noociisaoo laga hirgeliyay xeryaha qaxootiga iyo guud ahaan deegaanka dhadhaabaya waxaa kasoo qaybgalay macalimiin qeybaha kala duwan ee bulshada culimada diinta iyo waalidiin waxaana lagu daafuray والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير macadkan oo hirgeliyeen culimo aqoon badan u leh diinteenna suuban iyo cilmiga islaamka ayaa loogu talagalay in macalimiinta iyo xufaadda baratay qur-aanka kariimka looga soo carabka tababarna lagu siiyo waxaana soo dhoweeyay kasoo qaybgalayaashii inta waxaan u imaaday inaan wax faa'iidaysto ayaan u imid waxaan arkay wax fara badan muddo aan ku taamayey inaan helo in ay gurigeyga igu timaaday taasoo ka mid ah tasxiixu tilaawa qur-aanka in badan waa la xibsan yahay laakiinse waxay tahay ma u akhridaa sax ma u akhridaa in la taageero in la barto in la soo dhoweeyo ficil iyo dhaqaale iyo waxbarasho intaba in lagu soo dhoweeyo oo la yimaado oo la weyneeyo hawshan kitaabka in ilaahay subxaana wa tacaala barashadiisa qaybta tasxiixeeda iyo qaybta axkaamteeda iyo noocyaheeda kala bedelahoo dhan in ardada laga soxo rag isawa rijaalan waa arrin laga maarmaan xagga xifdinta haddii intii socoto ee daraasada socday unbay ka mid tahay qaybta kaga jirto ama qaybta kale ee dheeraadka ah ee lagu soo daray waa arrin aan nagu yaray meeshan culimadii goobta ka hadla ayaa ku dheeraaday muhiimadday bulshada u leedahay goobaha noocan ah wax ugu farxo ah waxaradan aan ka jirin in lagu soo siyaadiyo oo ah tasxiixu alqiraa'a waalijaazatu maca asanad xaradanna kama inan jira wax la barto oo ruuxu ilaahay ku karaameeyo aakhariya adduunba waa kitaabka alle aad baa loo bartaa ilaahay baa mahad ku leh laakiin camalfalkiisaa inaga dhiman aan isku dayn inaan qur-aanka aan baranayno uusan xujo inagu noqonin aan isku dayno qur-aanka aan baranayn inaan ku camalfallo aan isku dayno dadka qoloba meel bay joogtaa ee dadka mas-uuliyiinta ah rag iyo dumar bale ee hooyihiya aabbaba leh awlaadda inay tarbiyadeeyaan in meesha laga furay markaas lagu xifdinhayo qur-aanka dadkii qur-aanka horey u bartayna ay carabkooda lagu saxahayo ee horta nin qur-aan intuu bartay haddana laaximiye dhibkeeda ay leedahay macnaha la isbedeli horta waxaan leeyahay la iska saxo carabka dadka qur-aanka aad u barto carab iska saxa maamulaha xarunta asaar ee xerada ifod sheekh yuusuf abshir bullaale ayaa sharxay duruusta laga bixinaya macadkan wuxuuna intaasi ku daray
nacadka horta waxaa lagu baran doonaa insha allahu tacaala ama lagu bartaa tasiixa qur-aanka kariimka carab saxiidda qof yar iyo qof weyn dumar iyo rag intaba marka labaad waxaa lagu bartaa xifdinta qur-aanka kariimka muddo kooban marka saddexaad waxaa lagu bartaa macadka tajwiidka qaybta cilmiga kitaabada marka saddexaad waxaa lagu bartaa macadka duruusta ka baxda waxaa ka mid ah mutuunta tajwiidka nadmi iyo nafri intaba ardayga la xifdisiinayo marka kale macadku waxaa wax ku bartaa macalimiin rag dumar dhallinyara waxaa kaloo macadku uu bixiyaa ama darsiga waxaa ka mid ah daraasada qaybta dadka waaweyn dadka waaweyn waktiga inay hore qur-aan u barteen amaba jaanis u waayey ee hadda ka faa'iidaysanay ganacsata ha ahaadaan dad gurjoog ha ahaadaan dad nin walbaba oo markaas adiga wakti u waayey inuu qur-aan hore u barto ama intuu hore u bartay ka mashquule waxaa kaloo macadku u bixiyaa muraajacada sida qofka intuu qur-aan xifdiyey muddo hore ka mashquulay culum kale iska galay ee rabaan inuu qur-aankii dib cusboonaysiiyo uu xifdiyo inta waa lagu bartaa macad dhanka kale shacabka ayaa lagu baaqi inay ka faa'iidaystaan goobaha tacliinta muhiimka ah macadkan waa ku faraxsannahay runtii waanan ka wada haynaa xag markaan joognay dhagaxle hadda maanta inaan imaanana waa ku faraxsannahay waxaan umaleynaa faahfaahin aan looga baahno nin walba wuu ka war haya macadkan dhagaxleyaa looga imaadaa xaga dheeraa looga imaadaa dhadhaabaa looga imaadaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ifo